waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s dhibccom dhibicu xariijin soomaali okay howlaha ugu waaweyn sida aada ogsoon tahay waxa weeyaan deegaanka soomaalida etoobiya waa deegaan waxa weeyaan ama dalka etoobiyaa shan iyo labaatankii sane u dambeysay ayuunbaa maxaan ku rahaay isbedel la taaban karo oo ka jira awel xukuumadan dowladda federaalka wixii ka horreeyey waxay ahaayeen dad maxaan ku raha markaa maamullo fashistiah oo maxaan ku raha dictateera oo boqortooye ayaa soo maray etoobiya ilaa intaas waxa weeyaan laba kun oo sano in ka badan iyo waxa weye maxaan ku rahaa taarikhda etoobiya waxa weeyaan dee aad baa maxaan ku rahay loo waad ogtahay xaaladeeda halkay maraysay laakiin shan iyo labaatankii sano u dambeysay isbedel baa ka dhashay dalka etoobiya isbedelkaasna wuxuu u horseeday horumar dhan walba ah marka laga reebo deegaanka soomaalida oo waxa weeyaan dhalashadii dimuqraadiyadda kadib markaa ay ururo nabadiid iyo qas iyo buuq ay geliyeen markaa masiirkii deegaankana ay ku tunteen dil iyo xasuuq iyo dhibaatana ay geysteen kadibna marka waxa weeyaan shantii ama lixdii sano ama toddobadii sano lasoo dhaafayna shaqa xagga nabadgelyada laga qabtay waktigan xaadirkana waxaa loo sii jeedsaday waa dhanka horumarka saad sheegtayba horumarkana meel fiican u marayaa waxaana laga qaaday dhanka waxa weeyaan dhibaatadu siday u kala horeyso ayaan maxaan ku lahaa xoogga saarnay dhibkana wuxuu ugu badnaa wuxuu ahaa dhanka biyaha biyahana xooggaa saarnay biyo xireenaha bardhaamo iyo biyaha dhulka hoosiida ku jira intaba in shacabka lagu faa'iidayaan sameynay isbedel la taaban karo cid waliba ka markhaati kurayso ayaan dhanka biyaha ka gaadhnay dhanka kale taagin waxaa caafimaadka caafimaadka haddaan biyaha horta soo qaato waxa weeyaan shantii sane ee lasoo dhaaf keliya ilaa toddoba boqol iyo sideetan ceel inka badan baa la qoday oo waxa weye ceelasha dhaadheera oo qaarkood ay shan boqol mis kilomitr hoos loo qoday biyo gerina la sameeyey hafardhamaa la siiyey labada kun iyo sideedda keliya boqol toddobaatan iyo lix biyo xireenaa la sameeyey afar waaweyn oo waxa weeyan toga faafan laga sameeyey baa jira oo project la yidhaha project la yidhaha bako birqod baa jira oo waxa weye biyo xireenaa oo toban kun oo hectaar oo beeraha waraabin doona biyo cabitaana leh kadib goomaar baa jira isagana intaa saddex kun oo hectaar maxaan ku rahaa iyo toban kun oo kaloo lagu dari karaa hadda ee loo dhisaangareeyey wijiwaji baa jira isagana projectia maraacataa jira oo toga faafareed baa mataqaanaa xoogga la saaray kadib waxa weeyaan markaa nidaamka waxa weeyaan biyaha oo saddexdaa looga faa'iideynaya biyaha dhulka hoostiisa ku jira iyo in lasoo saaro kuwa cirka in la qabto webiyada kuwa ku jira iyo iyo toogan in laga faa'iidaysto biyaha saddexdaana saxiful mataqaanaa qorshaa laga qabtay kadib waa nidaamka xoolo dhaqatay beereley dadku isagoo maxaanku xoolihii dhaqanaya inay haddana ay maxaan ku rahay waxa weeyaan u dhaqdaan si tayo iyo tashiilba leh oo effective iyo efficiencygi ah marka waxa weyaan taasna meel fiican bay maxaan ku raha noo mareysaa waxaa kaloo sameynay in maxaan ku rahay tiamka waxa weeyaan qalitaanka indhaha wareega haddaan ku sheego shaqooyinkaan ku faani karno labadii kun labadii sane lasoo dhaaf toban kun oo qof oo indhala ayaa indhaha loo furay taas oo waxa weye maxaan ku raha la hagayey oo indhalaana ilaa maxaan ku raha shan kun oo qofna mataqaana waa la daaweye muraadiyo waxa lagu sameeyey daaweyin marka caafimaadka qaybkaas weyaan horumarka deegaanka dabcan dad badan baa qiraya inuu jiro laakiin waxaa la sheegaa inuu ku egyahay oo keliya magaalo madaxda jigjiga iyo magaalooyinka kale waaweyn ee uusan gaarin deegaanada fogfog iyo tuulooyinka degmooyinka ka fogfog magaalooyinka waaweyn waxa weeyaan maxaan ku rahay horumarka wuu fara badan yahay waxaa laga yaabaa qayb kamid a inay maxaan ku raha iyaga xoogga saarayaan tusaale ahaan oo dhanka dibadejinta oo kale da haddii hadda waxa weye gobolka doolo oo kale hala yidhaaho waxay noqonaysaa dibadejintii de waa in markaa ay meeshii webiyaal iyo tagoga ay maraan marka waxaa laga yaabaa de haddii la yidhaaho nidaamka dibadejintu halkaa ma gaadhin waa run laakiin sababta u gaadhi waay waa taas weeyaan marka hore waxaan xooga saarnay webiyada dadka matalan ba hadda webi shabeelle dadka ku dulnoon inay haddana ka gaajoodaan isagoo dhulkii iyo biyihii afarlaatanka sax socda kalluunkii oo ku jira aan la isticmaalaynin waxa weeyaan oo kalluunkii maxaan ku rahaa laftiisa uu meeshii laga cuni lahaa isaga dadka cunaya marka waxa weeyaan nidaamka markaa dee xaggaasaad xoogga saareysaa oo shaqooyin si u kala horeeyaanba mataqaana aan u kala qabanay marka meelahay gaadheenna way gaadheen meelahayna gaadhinna dee rajo waxay haystaan meeshaasuu gaadhay annaga hana lasoo gaadhsiiyo taa lafteeda in la dareemo ayaa saxaba oo meeshaa ma gaadhin annagana hana lasoo gaadhsiiyo meeshuuna gaadhinna waa la gaadhsiinya dabcan horumarka aanu kasoo sheekeyno horumarka waxaa dabcan fura u ah nabadda iyo ammaanka dhinaca siyaasadda haddaan u leexano dowladda federaalka etoobiya iyo dowlad deegaanka soomaalida adigu aad madaxda ka tahay dabcan waxaa jira mucaarado sida ururka o n lf oo kale ma jiraa wax wadahadala ama horumar laga sameeya dhinaca siyaasadda waxa weye horta dee n horta anigu ururka aad onlof tiri onlof maxaan ku rahaa ma aha onlof nabad bay qaadatay wadankiiba maxaan ku rahay ayay maxaan ku rahaa ka qayb gaashay dhankeeday mataqaanaa ka raacday waxa weeyaan shacabkeeda laakiin qolo uba la yidhaahan ba jira anagu marka hadda ubadaan ma naqanaayo wax onlof la yidhaaho duur ku jira ama maqan ma garanayno laakiin waxa weeyaan siyaasadda horumar ballaaran baa laga gaadhay horumarka laga gaabaalayna waxaad ku cabiri kartaa shirkigii maanta aan ku qabanay halkan wuxuu ka turjumayaa gudaha shaqada laga qabtay buu ka turjumayaa laakiin haddaad tiraa macaarid horta shaqo kasta oo maxaan ku rahaa aan macaarid lahay shaqaba ma ahaba waxaan ku faraxsanahay anigu in maanta nimankii dhergiga ahaa ee shalay soomaalinimada maxaan ku rahaayey dadka deegaanka soomaalida etoobiya gumaadayay ee shalay lahaa soomaalida ethoobiyan maaha dhulkan baa ethoobiyaana in waxa weeye iyaga inta laga takhalusay oo maanta maxaan ku rahaay nidaamkan federalismka iyo bardheeftu ay waxa weye maxaan ku rahaa hormuudka u ahayd uu ka takhalusay maanta anigoo soomaaliya in ninkii shalay dhergigaa soomaalida xasuuqayay in si uu dhergi dibadii usoo celiyo uu ku mudaharaadayo shalay ninku laha ethoobiyan ma aha taas lafteeda waxaan dhigi karaa waa horumar siyaasadeed oon gaarina oo taaban karo oo itusay taabsiya waxaad sheegtay in dadkaas aada la kulantay ay ay ay muujinayaan sida shacabka ay ku taageersan yihiin laakiin xaqiiqdu waxay tahay inay jireen banaanbaxyo ka dhacay goobo aad shirar ku qaban lahaydeen oo inkastoo aysan soomaali oo keliya ahayn haddana lama dafiri karo soomaha in mucaarad uu jiro hadda maya waxaama kuleeaba shaqada mucaarad u bahan shaqada haddii aan la mucaaradin oo shaqadu aynu cadow yeelin shaqaba mahaba dee waxa weeyaan haddayna waxa weeyaan shaqadan dadkii ka xumaa ayna ka xanaaqin oo waxa weye waxqabadkani una cadowga taabanin oo cadowga una ka qaylin shaqadaas shaqo maaha marka waxay mudaharaadkan laftiisa in waxqabad mataqaana la qabanaya muujinaya oo waxa weeyaan mudaharaadkan laftiisa wuxuu muujinayaa cadaalada ka jirta deegaanka soomaalida etoobiya iyo etoobiyaba ka jirta sababtoo ninkii shalay dhergiga ahaa ee shacabka mataqaana gumaadayay ininka isagii laga takhaluuso maanta isagii uu mudaaraadayo laftiidiisoo horumar ballaaran oo siyaasadeed maahaba oo welibana dadku ku mudaaraadaya dadku shalay madaxa ka garaacayo lahaa maxaan ku rahaa soomaaliya ka yimaadeen iyagoo dola etoobiya soo galeen ninkii shalay markaad arkaysa calanka aan ku raaxaysanayna markaan ku aragna meesha wuxuu ahaa calanka aan lahayn xidigta ee calanka etoobiyada hore ee etoobiyadii dhergiga calankiisii bay wateen kii onaag bay wateen waxa weeye maxaan ku raha marka taa lafteeda iyo anu waxaan arkaa horumar qaali ah oo dhanka siyaasadda aan ka gaarnay in ninkii shalaygu dadka gumaadaya soomaaliga maxaan ku rahay waxa weeyaan dhergiga ahaa uu nin soomaaliya uu shalay ethoobiyan ma aan lahayn wadankiisii haysta oo nabadgeliyo maxaan ku raha wadankiisi ku maamulaya isagoo halkan uu ku qayqayliyo taa horumar ka ballaaran oo siyaasadeed oo la gaari karo ma garan karo waa run laakiin haddii mucaaradkaas aad qirayso oo leedahay waa loo baahan yahay haddii magacooda aada ugu yeertaan oo la fadhiisataan oo la wada hadashaan maxaa ku jaban waxba maxaan ku rahaa kuma jabna laakiin waxa weeye horta dee urur keliya mabahabe shaksi keliya oo xanaaqay oo mataqaanaa waxa weeyaan wax tabanaya in lala hadlo waa muhiim shaksi keliya iska daa mataqaanaa laba saddex qofe laakiin labadaas saddexdaa qof oba shaksiga laftiisu dee wax xida ayaa jiro oo maxaan ku rahaa qofku markuu dastuurka qaato oo uu dastuurka sida kiniinka u liqo kadib markaa waa lala hadli karaa waa la dhihi karaa maxaan ku rahay laakiin dastuur qowmiyadaha boqolka milyan ee etoobiya dastuurkay qaadatay ayaa maxaan ku rahaa furoa in laysla hadlayo inaan maxaan ku rahay maxaan markaas de ciddii tiraa cafis baan u bahnay cafis waa la siin karaa laakiin dadka wada hadlaay waa dadka wax kala haysta maxaan ku raha deegaanka soomaalida etoobiya meel u bahadda ay joogto oo waxa weye maxaan ku rahaa ama ay fadhido oo lagala hadlo lagu dhihi meesha ka kac ama meesha mataqaanaa aniga istii ama meesha ha qaado dee ma jirto marka waxa weye maxaan ku rahaa laakiin way u xadladeen xiriirka dowlad deegaanka soomaalida etoobiya eed madaxweynaha aada u tahay uu la leeyahay maamulada soomaalida ee aad deriska la tihiin maxaad ku tilmaami lahayd madaxweyne horta waxa weeyaan dee maamul dowlad deegaanada maxaan ku rahaa ee soomaaliya ama maxaan ku rahaa waxa weeyaan ama somaliland iyo puntland iyo waxa weeye maxaan ku rahaa guud ahaanba horta dee waxa weeyaan siyaasadda arrimaha dibadda dowladda federaalka ayaa qaabilsan oo dowladda wasaaradda arrimaha dibadda qaabilsan laakiin anagu waxyaalaha maxaan ku raha dhanka ganacsiga oo kale iyo nabadgelyada oo kale si fiican baan uga wada shaqaynaa maadaama jaar nahay ganacsiga iyo waxa weeyaan ilaalinta xuduudka labada dhinac iyo waxa weeyaan ganacsiga xorta ah la dagaalanka contrabanka shaqooyinkaasaan ka wada shaqeynaa kuwaasna si fiican baan uga wada shaqeynaa xiriir fiican buu mataqaanaa naga dhexeeya oo aan maxaan ku raayay ummadda iyo shacabka waddan oo naga dhexeeya ciidamada dowlad deegaanka ee liyu boliiska loo yaqaano qayb ma ka yihiin ciidamada etoobiya ee soomaaliya jooga waxa weeyaan maxaan ku rahaa ciidanka qaranka horta dee waxa weeyaan waa ciidan qowmiyadaha etoobiya ka kooban maxaan ku rahaa deegaanka soomaalida etoobiyana waxay yihiin qowmiyadaha etoobiya ee ciidanka qaranka uu ka kooban yahay bay kamid yihiin marka maxaan ku rahaa iyagoo ciidanka qaranka ah oo waxa weeyaan ciidan qaran ah ayay kamid yihiin waxa weeyaan laakiin ciidanka deegaanku isagu waxa weeyaan deegaanka umuu ku egyahay laakiin waxa weeyaan dee ciidankii qaranka saraakiil badan oo soomaaliya ciidan badan oo soomaaliya uu ku jiraa marka waxa weeyaan ciidanka liu boliskana markii ciidanka qaranka la qorayo way galaan oo waxay mataqaanaa ciidan ahaan bay qortaan oo way galaan oo maxaan ku raha ay galaan marka waxa weeyaan ciidanka dowladda etoobiya qoomiyad keliya maaha etoobiya oo dhan baa laga qora haddii boqol la qorayo boqolkaa qoomiyadaha etoobiya loo qaybiyaa marka dee qaybtii soomaalida ee kasoo gashay ee ciidanka qaran ku jirtay sarkaal iyo maxaan ku rahay xubin ciidan oo leh way joogaan marka maxaan ku raha inay ka qayb galaan
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali